أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeena duhurnimo imaarada islaamiga ee afghanistan iyo dowladda bakistan ayaa xabadoojin ka gaaray dagaallo maalmihii lasoo dhaafay ka dhex qarxay labadaas siyaasi ka tirsan mucaaradka riddada ayaa qiray in uu sii xoogaysanayo musuqmaasuqa ka dhex jira kooxda riddada soomaaliya soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika ayaa si adag uga hadlay dilalka iyo boobka hantideed ee loogu geysanayo dalkaas wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa soo bandhigtay askar taa'ibin ah oo ka soo baxsaday safka murtadiinta guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga ee hiiraan munaasabad lagu maamuusay arday dhammaysatay barashada qur'aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ee gedo ayaa howlo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayadaas أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena duhurnimo waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay labaatan iyo toddobada bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol afartan iyo toddobo hijiriya imaarada islaamiga ee afghanistan iyo dowladda bakistan ayaa xabad joojin ka gaaray dagaallo maalmihii lasoo dhaafay ka dhex qarxay labadaasi waddan faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalka caliyare wadahadallo sabtidii shalay u furmay imaaradii islaamiga ah ee afghanistan iyo dowladda riddada bakistan ayaa lagu soo gabagabeeyey dalka qatar iyadoo labada dhinac ay ku heshiiyeen xabad joojin deg deg ah oo laga gaaray dagaalkii dhowaan ka dhex qarxay labada dhinac heshiiskan oo la shaaciyay habeennimadii xalay ayaa yimid kadib dagaallo culus oo ku dhowaad muddo isbuuca ka socday xuduudbanaadka u dhexeeya dowladda islaamiga ah ee afghanistan iyo dowladda riddada bakistan afhayeenka imaarada islaamiga afghanistan dabiixullaahi mujaahid iyo wasiirka difaaca bakistan murtadka lagu magacaabo khawaaja maxamed aasif ayaa labadoodaba waxa ay xaqiijiyeen in la gaaray xabad joojin rasmi ah islamarkaana loo ballamay kulan dambe oo qabsoomadiisa loo asteeyey inuu dhaco dabyaaqada bishan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda riddada qatar oo wadahadalkan dhexdhexaadinaysay ayaa sheegtay in kulamada xiga lagu gorfeyn doono xaqiijinta hirgelinta heshiiskan iyo socoshada xabad joojinta ay saxiixeen imaarada islaamiga ah ee afghanistan iyo dowladda dabadhilafka bakistan xabad joojintan ayaa imaanaysa kadib markii dhowaan iska horimaad dhex maray labada dhinac kaasoo ay sabab u ahayd dowladda bakistan kadib markii ciidankeedu ay weerar gardaroha ku qaadeen gudaha afghanistan sidoo kale diyaaradaheeda dagaalku ay duqeymo la beegsadeen dad rayid ah oo ku sugnaa magaalooyinka afghanistan oo ay ka mid tahay caasimada afghanistan ee kaabul ciidamada imaarada islaamiga afghanistan ayaa jawaab kulul ka bixiyey weeraradaasi waxayna dhegta dhiigga u dareen ugu yaraan konton askari oo ka tirsan ciidanka riddada bakistan in ka badan boqol askari oo kalena waa ay dhaawaceen waxaa kaloo ciidanka mujaahidiintu ay la wareegeen dhowr iyo labaatan saldhig iyagoo dagaaladaasi kusoo qaniimaystay hub fara badan iyo gaadi dagaal mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda islaamiga ee afghanistan ayaa ku eedeeyey maamulka bakistan inay filinayaan ajendiyaasha dhaqaraysan ee neto ee ka dhanka ah awoodda islaamiga ah ee ka hanqaaday
aad buu u mahadsan yahay caliyare siyaasi ka tirsan mucaaradka riddada ayaa qiray inuu sii kordhayo musuq maasuqa ka dhex jira kooxda riddada soomaaliya warbixinta warkan waxaa inoo haya marwaan maxamed murtada cabdiraxmaan cabdishakuur warsamo oo ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa sheegay inuu sii xoogaystay musuqmaasuqu xooggan ee ka jira hay-adaha kooxda riddada Soomaaliya. Wuxuu sheegay murtadkaani inuu musuqu ugu xooggan uu ka jiro garsoorka riddada, oo uu sheegay in sidoo kale ay ka jiraan cadaalad darro. Wuxuu sidoo kale sheegay in maleeshiyaadka riddada ay baad xooggan u geystaan ganacsatada Muqdisho, kuwaasoo sidoo kale lacago laga qaado markii la xiro.
laakiin ka waran garsoorka ninkii gaba kara keliya hadduu cadaaladiisa helaayo garsoorkeena ma la gataa mise lama gato dahaayo bidhaa iskale soo maha ninka ugu lacagta badan halkiisa waxaa arkaysaa konton jeer la xukumaa maxaa loo xukumaa waa ninkii lacag haysto ama ninkii nufuud leh oo wasiir ama xildhibaan meel inta kasoo dhaco "Ah, duqiyow ninkaas iga furdaamay arrintiisa aqlabiyadda ninkii wax gada kara iyo ninkii nufuud le keliya loo shaqeeya garsoorka keliya maaha xataa se- serviska dowladda hadda haddaad adeeg dowlada doonato oo lacag dheeraada bixis degdeg ma ku helay mise kuma helaysid waa ku helay soo maaha hadda waa aragteen emergentiga si canshuuraha emergentiga la yidhahdo ku baxa Eh, markaad ishaha cabto ama wax cabto dukaanka cidda iskale ama maqaaxida ama ama ganacsiga waxaa leedahay soo maaha een, kan dowladda lacagta kaa jare iska dhaafe kii c waa waa is ognahay soo maaha kala ugu tuuraya hadda waxaa la keenay dhar cad niman dhar cada oo jeegareeya waa jeegaraynayaan namasguuday ka tirsan yihiin waa jeegaraynayaan waa waryaa dembiyaa gashay soo bax maxkamaddaa lagu geynaa dhex markaa maraysa waa isfurane haddii madaxweynaha iyo dadka ugu sarreeya ay musuqa ka shaqeeyaan ka ugu hooseeyana waa ka shaqeynaa mucaaradka riddada ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay soo bandhigeen eedeymo xoogan oo ay u jeedinayaan madaxda kooxda riddada oo ugu horreeyo xasan gurgurte marka laga soo tago musuq ka dhex jira hay-adaha riddada waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay xargaha goostay dhulboobka xooggan ee kooxda riddada xasan gurgurte ka wada muqdisho taasoo ay ku dhacayaan dholalka shacabka ay degan yihiin ee ku yaala magaalada muqdisho mahadsanid marwan soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika ayaa si adag uga hadlay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee soomaalidu loogu geysanayo dalkaas nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkaasi noo haya kadib markii maalmihii ugu dambeeyey ay kordheen dilalka ka dhanka ah dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka koonfur afrika ayay qaar ka mid ah ganacsatadu albaabada isugu dhufteen xarumahooda ganacsi wararka ka imaanaya magaalada cape town ee dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in maalintii saddexaad oo xiriira ay xiran yihiin xarumaha ganacsi ee soomaalidu ay ku leedahay deegaano hoos taga magaalooyinka filibi nayanga iyo keelitisha waxay tani ka dambeysay markii muddo afartan iyo siddeed saac gudahood kooxo burcad oo u dhashay dalkaasi ay dilal iyo dhaawacyo u geysteen ilaa ay lix xubnood oo ganacsato soomaali ah kuwaasi oo xarumo ku lahaa degmooyin ka tirsan magaalada cape town ilwareedo ayaa sheegaya in ganacsatadu booliska ay u gudbiyeen cabasho ka dhan ah dilalka iyo boobka sida gaarka loogu hayo dadka soomaaliyeed waxaana xusid mudan in booliska lagu eedeynayo in dhibaatadan joogtada ah ay qayb ka yihiin dhanka kale waxay ganacsatada soomaaliyeed ee xarumaha ku leh dalkaasi wadaan abaabul mudaaharaad oo looga soo horjeedo dilalka iyo dhaca loo geysanayo ganacsatada kuwaasoo lagu wado inay ka dhacaan qaybo ka mid ah dalka koonfur afrika ilaahi subxaana wa tacaala walaalkeen allah u naxariisto martida la jecel allah ka dhigo kitaabkiisa midigta allah ka siiyo ilaahay annagana gadaashiisa allah nama fitneeyo intaas kadib waxaan rabnaa walaalayaal waxa way iska soo daban noqdeen maalmo mana dhibaata u taaganahay intaa kadib haddaan si aamusan oo lagu baabaa dhallinyaro fara badan meeshaan ku dhimatay marka waxaan rabnaa iyadoo isma jiro dibadbaxaan hadda rabnaa inaan u- aan qabanqaabino inaad kasoo wada qayb geshid midiyaan ka wada sheegaynaa insha allahu tacaala inaa inta u diyaargaroobina ay ka rabnaa waa u jeediino waxa meesha ka jira runtii wax damiirku aqbali kara ma ahan marka hadday mudaaharaad tahay haddii talooyin gooniya ay tahay waa in talo gooniya laga yeeshaa macnaha waxaan ku soo aruurnay un tacsiyeyn midasturid isi maaragtay isu tacsiyeyn iyo kala tegid marka waxaan jeclaan lahaa runtii in tala midaysan insha allahu laga yeesho ilaah hadduu idmo wax loo dul qaadan kara ma ahan runtii
dalka koonfur afrika ayaa safka hore ee kaga jira dilalka caalamka ee sidaa aadka ah loogu dhibaataynayo dadka soomaaliyeed iyadoona muddooyinkii dambe ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee soomaalida loogu geysanayo dalkaas
mahadsanid nuur wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa soo bandhigtay askarta iwiina ka soo baxay safka murtadiinta cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya waa tiro askarta ubadkeenayaal ah oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe laguna soo bandhigay deegaanada kale ah fiidow xawaadley iyo deegaanka warciise maxamed yuusuf soomane oo lagu soo tababaray dalka eritereya waxa uu ka soo howlgalay degmada ceelwaaq ee gobolka gedo cabdirasaaq muumin macalin waa askari ka tirsanaa murtadiinta laguna soo tababaray dalka uganda qeybna ka ahaa askartii murtadiinta ee kusoo duushay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe gaar ahaan deegaanada alko iyo wargaadhi axmed cabdi yuusuf waa askari ka tirsanaa murtadiinta laguna soo tababaray dalka eritereya waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii kusoo duulay deegaano ka tirsan wilaayada galgaduud sida deegaanka wanileh iyo degmada ceeldheer saddexdan askari oo taa'ibiinta ah oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee al andalus ayaa xusay in dhibaatooyin xoogan ay haysato murtadiinta iyaguna allah ay uga towbadkeeneen gaalnimadii ay ku dhaceen waxaan joogaa deegaanka xawaaley shabeellada dhexe waxaa lagu soo tababaray dalka elitareekan jifraana ka raaca macnaha waxaa tababaraya sanad la socday adiga sanadaas tababar soo qaadanasan waxaa lagu diraaga soo shaqeeyey kenya xuduuda soomaaliya oo ku taala idiinka waxay ahayd xeel waaq ilaa cod i khasabtay madaxanaha juuska soo baadasan dad loola diri karno oo dad diinta ilaahi ka been sheefan oo dad gaala fahmino adiga gaal isku dej intaa maanta lagu dhaqo soomaaliya isu fahamta waxaas baa ku nacay dhaqankaas baa kusoo tagan fahamta walaahi islaamishada la dhaco si fiican ay soo dhaweysay waana ku mahadsan tahay cabdirasaaq muumin maalin uganda legeey uganda shan bilood sidii toban habeena foorso kasoo qaatay xamara lay keenay xamar markii lay keenay lix bilooda xero ku jiro xerena kadibna waa lay wada habeen madoobaa layga baxshay bishii lixaad markay dhamaad alkawsara laygu dejiyey dhowr waxaa lay keenay nadowga hoean wargaan hadda waxaan joogaa walaayada siido baan joogaa maanta hadda inay kasoo baxo micnaha wax wax kasta micnaha nin walba micnaha go-aan uu leeyahay maogtahay waxaan gaaray inan micnaha cidnaba aan u shaqaysan u shaqaynin shaksiyantayda aan u shaqaysto go-aan aan gaari anigaa go-aan soo gaari lagama yaabo wax mabda wax oo shaqaahoo micnaha ama quri loo qaado ama nuucaasoo dambe inaan ku laabto go-aankayga ma hadda hadda waxay qorshaysan dhulaan lehay guurna inaan beerihayga iska tabaado dhulaan kuleehay aabihii waa yeelaa joogo wiil anaa ugu weynaa joogo beerihayga inaan iska tabaado nin walba in dantiisa shaksi u shaqaysto wax mabda oo waa qaabtaas waxaasoo dhan inuu iska dhar oo allah utobadkeena ha axmed cabdi yuusuf waa magacayga waxaan ku biiray labada kun labaatankii iyo kowdii magaalada muqdishoaan ugu biiro waxaa lagu soo tabaray meeshan dhahayo wadanka eritrea waxaan ku jiray sagaal bilood waxaana siinayay rag isugu jiraan gaaladii elitriyaanka iyo turjumaan soomaali ah markii lasoo dhameeyey waana soo qaaday ilwinana keenay xermasixaana kusii celiyey waana sii qaaday gobolada dalkana sii kala qaybshay aniga ha dagaal oo wanneela ka dhacday wax farqaa halkaas dagaal bishan ku jiro wanneela wanneela galguduud gobolkaas aniga liigeey maya maya maya maya maya maya laabasha ma jirto laabasha ma jirto waxaa igu qasbay waxaa jiray rafaad tiro badanaa jiray waxawaaye in wakti badan aan moogay iyagana waxawaaye howlahoodaba waa fahmiyaaba marka maadaama xorriyada adna aysan dhibaato aad ku jirtid wax faa-iidaana meesha ninka ina iga soo bixayna waan arkay london kuudii guriga igu raacay meelaha shaqadka wiil yaroo dhallinyaraha shaqa ay shaqa la-aan ay ka ahay raggii aan kasoo tegay soomaha waxaan ugu baaqayaa waxa weeye meesha waxba kama jiraan hasee kala tagaano gurigii horadeeda iska aadaano wadankooda a iska joogaano dhibaatada iyo rafaadka ay ku jiraan ka tagaano intaasaa ugu baaqa ilahi wax u tabad keenaano meeshaasa ka tagaano tan iyo markii mujaahidiintu allah fadligay ay la wareegeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe waxaa isa soo tarayay qulqulka askarta taa'ibiinta kuwaas oo si wanaagsan ay u soo dhoweeyaan maamulada islaamiga ah guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga ee hiiraan faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xasan cabdiraxmaan abu xasaan
waxaa weli si habsamile u soconaysa xamladii dardargelinta ahayd ee loogu magac daray shaxdulhimam liahlilqimam taasoo ay wadeen guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana dardargelin dhanka waxbarashada ah ka wada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaa jira hadaf iyo ujeedooyin maktabka tarbiyada iyo tacliinta uu ka leeyahay xamladan oo ka socota qaar badan oo ka mida wilaayaadka islaamiga haddaba maxay tahay hadaaftaasi waa kan mid ka mida guddiga oo arrimahaasi sharaxaad ka bixinaya waxaa inoo socday xamlo ballaaran oo ay si toosa uga socoto dhowr wilaayo oo ka mida wilaayaadka islaamiga kaasoo ay maktabka tarbiyadii tacliimta ugu talagaleen inay kor ugu qaadaan wacyiga aqooneed iyo midda thaqaafada guud ee bulshada ku nool wilaayaadkaasi islamarkaana in qiimeyn laga keeno xarumaha waxbarasho ee wilaayaadkaasi guddigan waxay soo ruqaansadaanba waxay soo cagadhigteen degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga hiiraan iyagoona intii ay joogeen magaalada soo booqday xarumaha waxbarashada ee hoostaga maktabka waxaana goobaha ay booqdeen ka mid ahaa dugsiga hoose dhexe ee sare ee degmada ceel cali waxaa sidoo kale xusid mudan inay kulamo la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada dhanka kalena ay dowro u qabteen ardayda iskuulka macallimiinta waxgaradka waalidiinta iyo qaar ka mida mu'asasaadka waxbarashada ee ka furan degmada ceel cali mid ka mida macallimiinta dowrada loo qabtay oo la hadla idaacadda islaamiga andalus ayaa sharaxaad ka bixiyey dowrada ay qaateen iyo cashiradii ay ka faa'iidaysteen bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah amaa bacd anigoo ka mid ah macallimiinta dugsiga hoose dhexe ee sare ee degmada ceel cali maanta waxaan aad ugu faraxsannahay maktaba tarbiya tacliim na soo booqday cashiro fara badan aan qaadanay oo wakhtiga oo cashirkaanala siiyey iyo waxa macluumaad ku jiri aysan islahayn aadaan ugu mahadcelinaynaa ilaahay ka sokoow cashirada aan ku qaadan hadda aan sheego waxaa ka mid ah cashir ciwaankiisu ahaa ashucuur bilmas-uuliya waxaa kaloo ka mid ah al akhlaaq waxaa kaloo ka mid ah taxdiiru darsi sidoo kale ardayda dowrada loo qabtay ayaa dhankooda sheegay inay soo dhoweynayaan guddigan ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona dhanka kale ka warbixiyey macluumaad ku aadan duruusta ay qaateen bismillahi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaan soo booqday guddi ka socda ee maktabka waxbarashada waxay noo qabteen doorooyin waynu ku mahadsan yihiin waxaan rajaynaynaa in dowradaas ay noo soo celcelin doonaan haddaan nahay ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee ceel cali dowradana waxaan ku qaadanay waxaa ka mid ah biru lwaaliday akhlaaqu daalib alcilm kun faqru limadrasataka alqazu lfikriy towsiyaat alcaama waxaa sidoo kale dowlaadkan ka faa'iidaystay qaar ka mida mu'asasaadka waxbarasho ee ka furan degmada ceel cali codadka in ku soo maqan waa qaar ka mid a haweenkii muslimaadka ahaa ee dhiganaya mu'asasaadka waxbarashada ay ka faa'iidaystay dowladan kuwaas oo dhanka kalena codsiyo ku aadan dhanka waxbarashada u diray maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annagoo ah gabdhaha muslimaadka ee ku nool gobolka hiiraan gaar ahaan degmada ceel cali waxaan halkan nagu soo booqday walaalaha mujaahidiinta maktabka tacliinta waxay halkan nooga soo jeediyeen muxaadarooyin qayiim ah ayagoo nagala hadlay tarbiyadda owlaadda iyo gaalada duulaamanka ay nagu soo qaadeenoo maskixiyanka ah sida looga digtoonaado ilaahay subxaanau watacaala ha noo xifdiyo walaalaheena mujaahidiinta ah bismillaah annagoo ah gabdhaha ku nool walaayada islaamiga ee hiiraan gaar ahaan degmada ceel cali waxaan maanta halkan muxaadaro aad iyo aad u qiimo ku qaadannay oo na soo booqatay walaalaheenna mujaahidiinta ah maktab tarbiya wa tacliim annagu waxaan ka codsanaynaa walaalaheenna heer xaraka iyo heer gobol inaan gaarno walaayooyinka islaamiga horumarka ay gaareen waxaan ka codsanaynaa macxad qurduba in noola furo macxad saqaawi in noola furo mu'asasada alxigma in noola furo rawdada caruurta in noola furo iyo horumarka walaayooyinka islaamiga ay hormareen inaan ka daba gaarno ayaan rajahaynaa insha allah annagana waxaan ballan ilaahay kula gelaynaa caruurteenna inaan ku tarbiyeyno diinta islaamka ay gaalo la xisaabtami lahaayeen insha allah ilaahay idinkiisa ugu dambeyn waxay guddigan kulamo dhiiragelina la qaateen dhallinyaro iskood isku abaabushay oo la magac baxay muscab ibnu cumayr waxayna dhallinyaradan qaateen go'aan ku aadan in diinta ay gaarsiiyaan bulshada islamarkaana ay sare u qaadaan dacwada degmada iyo deegaanada ku dhow waxayna guddiga dhallinyaradan ku booriyeen inay sii wadaan dadaalada ku aadan fidinta dacwada meel welibana ay gaarsiiyaan xasan cabdiraxmaan abuuxasaan idaacadda islaamiga andalus degmada ceel cali wilaayada islaamiga ee hiiraan mahadsanid xasaan munaasabad lagu maamusay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud
يا حافظ القرآن هاكم فرحة فقد بلغتم ختمة القرآن ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان يا حافظ القرآن هاكم فرحة فقد بلغتم ختمة القرآن
أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فطرهن إليك فطرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم madarasatu daarulqur-aan waxay ka mid tahay madaariista qadiimiga ee degmada galhareeri sannad weliba madarasada waxay soo saartaa arday dhammaysatay qur'aanka kariimka ah iyo mutunta sharciga ah xaflad heer sare ah laguna maamuusayay arday dhammaysatay qur'aanka kariimka ayaa waxay ka dhacday howlka madarasada daarulqur'aan waxaana ka soo qayb galay nuqabo ganacsato dhallinyaro waalidiin iyo mas-uuliyiin ka socota maamulka islaamiga ee degmadani galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud ardayda ka qalin bedelatay madarasada daarul qur'aan waxay tiradooda gaaraysaa lixdan iyo kow arday oo ka qalin jebisay madarasada daarul qur'aan ka soo qaybgalayaasha waxay si weyn ugu riyaaqeen bandhigga ardada daarul qur'aan ay ku soo bandhigeen madasha cilmigii ay ka barteen tan iyo intii ay ku guda jireen waxbarashada madarasatu daarul qur'aan أهلا أيها النبلاء أهلا وسهلا أيها السادة الشرفاء أقدم إليكم وأشارك معكم في هذه الحفلة نبذة من متعلقات القرآن إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وحقا إن آيات القرآن الكريم في غاية الدقة والإحكام والوضوح والبيان أحكمها حكيم وفصلها خبير وسيظل هذا الكتاب معجزا من الناحية البلاغية والتشريعية والعلمية والتاريخية وغيرها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لم يتطرق إليه أدنى شيء من التحريف تحقيقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أختي ما اسم هذه المدرسة الجميلة صديقتي اسم هذه المدرسة مدرسة دار القرآن وأنا من طلبتها ومن الفائزين بعلمها والحمد لله وأنا مثلك زميلتي ذكرتني أن هناك دفعة كتبت جملة القرآن فكم عدد هذه الدفعة؟
عددها أكثر من ستين طالبا ولله الحمد أحسنت الفعلة وجزاك الله خيرا أختي سألتني ما لديك من الأسئلة وقبل إنهاء الموضوع كيف ترين أن أطرح صراحة أسئلة القرآنية مرحبا يا أختي تعالي ما لديك من سؤال سأوديك جوابها عفوا بعفو أختي من المعلوم أن القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم من نزل به على نبينا محمد الذي نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام لقوله تعالى نزل به الروح الأمين كم سنة استغرق نزول القرآن كان نزوله من السماء الدنيا إلى الأرض مفرقا 23 سنة فالأول الغار قبل أعرفي للعلق ست رتبت فلتعرفي أمس فأوس عين عاو ممالتان ثم قين قاء وساني قام بست نكت ليرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدقم فيه بقنة بيرمع لما إلا إذا كان بكلمة فلا تدقن كدنيا الدنيا ثم سوان تلا وساني قمم بغير قنا في الهم والرسوم كررنا باي برق الماضي لمبيم بذيك فاعرس على الشداد والجار الذي فيها وفي الجميع كحب صابري رباطي للجساد وحج الفجر وبين مقال قال لي سكنا وإياكم في الوقف كان أبينا وها عصصا عبد الحق وسين مستقيم يسدو يسقو باب الرد ورق قرها إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرات ليست أسلة والقلب في فرقين لكسر يوجد وفي تكريران إذا تشدد naqiib cabdulaahi wuxuu u mahadceliyey dhammaan dadkii ka soo qayb galay xafladda isagoona la dardaarmay waalidiinta ilmahooda ka qalin badashay daarulqur'aan waxaa kaloon u mahad celinaynaa soo qaybgalayaasha xafladdan qayimka ah ee mansil walba ay ku taagan yihiin hadday ganacsato yihiin hadday akhyaar iyo odayaal yihiin hadday yihiin mucallimiin hadday yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan mansab walba ay ku taagan yihiinna waan u mahad celinaynaa waxaa indhahaynu ay qabanayaan oo bandhigga lagu sameeyey ama heerka loo soo diyaariyey xafladdan wax aad iyo aad loo milicsado waaye waana wax rabbi looga mahadnaqo ee ciyaalkan yaryarka ah ee maantay lagu tilmaamay inay dhan yihiin cadadkoodu lixdan iyo abaf ay dhan yihiin ee halkan tacliintooda ku soo bandhigay ee weliba khudbooyinka ay akhrinayeen khudbooyin aad qayim u ah ay ahayd mid aad loo milicsadoon waa farxad maantay qur-aanka waan ognahay markuu ka qalin jabinaya canugu dalka waxaa waaye dalka waa waa dareemi karnaa maanta wax ka jira waa dareemi karnaa ilmaha marka waxaan leenahay ha lagu waardiyeeyo shareecadooda dhexdooda ha lagu waardiyeeyo deegaanada ifku uu ka jiro ha lagu dhex waardiyeeyo canugu ma gaarin weli heer uu asugu iswaardiyeeyo ma gaarin ilaa marka uu ka gaaro ha lagu waardiyeen leenahay deegaanada ilaysku uu ka baxa ha lagu dhex waardiyeeyo qaar ka mid ah waalidiinta oo madasha ka hadlay ayaa u mahadceliyey macallimiinta madrasada daarulqur'aan ugana mahadceliyey juhdiga ballaaran ay ku bixiyeen ardada macallimiinta iyo maamulka madrasada daarulqur'aan ee degmada galhareeri ee wilaayada galguduub macallimiintiina oo juhdiga ku bixidana waxaan leenahay ilaahiyo sidaa kaga jarsiiyo juhdi badan baa lagu baxshay lixdan iyo kow arday oo ka qali jabiyey wixii ay soo bandhigeen wax dhexagal ahay oo san arkayna ah oo da-du yar tahay ah intaas wuu xoogga saaray wax juhdi ku baxshay ilaahay ha kaga jarsiiyo macallimiintii soo bartay ardadaas wanaag iyo khayraadka tirada badan noo soo bandhigtay ilaahay ajirkooda iyo xabadiyo jannaatulfardows ha ku amaalmariyo wax badan bay qabteen oo bini aadan waxa uu qabto ugu khayrka badan ayay qabteen macallimiinta iyo waalidiinta intaba waxaa u taal daarul qur'aan ayaa la yidhaha daartan hadda daarul qur'aan walxadiis waltafsiir insha allahu tacaala ilaahay inuu ku siiyaan rajaynaynaa madarasada sanad weliba waxaa ka qalin jebiya arday fara badan oo xifdisay qur'aanka kariimka
اليوم قطف ثمار خير قد مضى اليوم حفلة حفظك القرآن اليوم حفلة حفظك القرآن خفق الفؤاد بأضلعي وشجاني وترقص طربا لكم أشجاني اليوم قطف ثمار خير قد مضى اليوم حفلة حفظك القرآن اليوم حفلة حفظك
maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga gedo ayaa howlo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayadaas casaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo hay maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga gedo ayaa waxa uu daawaqaybin ka sameeyey deegaanka faahfaaxdhun oo ah deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada islaamiga hegedo waxaana si weyn uga faa'idaystay boqolaal ka mid a bulshada ku dhaqan deegaankaas iyo deegaano kale oo hoostaga iyadoona dhakhaatiirta bulshada deegaankaasi ay u sameynayeen baaritaanno iyo kombyuutar lacag la'aan ah qaar ka mid a bulshadii sida weyn uga faa'idaystay daawaqaybintan oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey sida ay uga faa'iidaysteen daawaqaybinta iyagoona u mahadceliyey mujaahidiinta soo gaarsiisay daawaqaybintan aadka u ballaaran magacaygu waa maxamed xuseen jiire waxaan joognaa degmada faahfaxdhuun maktabka caafimaadka daawada noo keenay khayr baan u rajeeyeynay allaha barakeeye waana daawona siiyeen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي baa ku mahadsan ilaahay baa ku mahadsan magacayga maxamed cabdilla mursal waxaan joogaa deegaanka faafaaxdhoon waxaa saaka noo imaaday hal saac iyo haddoonta siddeed saac iyo waxaan joogo intaas daawaa nagu socotay ee maktabka caafimaadka noo imaaday allah barakeeya duniya qaraba asalaamu calaykum magacayga dhool aadan cabdi baa la dhahaa degmadaan jooga faafaaxdhoon waaye maktabka maasha allah daawo fiican bay noo keeneen daawadina waan qaadanay ciyaalka maamooyinka duqowda dadka dhan aad baa loo daaweeyey maasha allah mujaahidiinta ugu hambalyeenayaa meesha jiraan joogaan magacooda kor allah ka dhiga maktabka caafimaadka huulaayadda islaamiga gedo ayaa daawaqaybin ka sameeyey qaar ka mid a degmooyinka deegaanada huulaayadda islaamiga ee gedo iyadoona halkaasi ay si weyn uga faa'iidaysteen bulshada ku dhaqan deegaanadaas walaalaha muslimiinta warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al'andalus duhurnimadan waa naga inta sidaa iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu